الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد waxaynu ku jirnay ama inoogu dambeeyey xadiiska shan iyo labaatanaad xadiiskaa faqro ka mida ama jumlo ka mida oo aanaynu isdul taagin baa hadhsanayd nebigu wuxuu yihi laysa mina man lam yarxam sagiirana wa yacrif xaqa kabiirina naga mid maaha qofka yar ee aan garanin qofka weyn xaqiisa culimmadu waxay idhaahdeen qofka yari aadaabta looga baahan yahay inuu kula dhaqmo dadka ka waaweyn waxa weeyaan awalan inuu salaamo oo dee rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa ka sugan inuu nebigu yuri yusallimu sagiiru cala alkabiir kii yaraa ha salaamo kii weynaa waxaa aadaabta looga baahan yahay ka mid a qofka yar markuu dad waaweyn la joogo oo ka weyn isaga inaanu haddii cidi hadlayso aanu hadalka ka hororsan ama ka boobin dadka waaweyn ee isaga ka waaweyn oo uu hadalka u daayo sida xaysta ku soo aroortay kabir kabir ama liyabda liyabda alakbar ama alkubr kubur alkubra alkubra marka inuu qofku marka uu dad waayeel ah oo waalid iyo qaraababa leh ama culimo ah uu la joogo inuu hadalka ka hororsado ma aha bal adabta ka mid ma aha inuu meel dad aqoon iyo waayo aragnimo iyo waalidnimoba uga mudan inuu waxa weeyaan isagu agtooda iyaga oo aanu ka idan dalbin uu ka agnagnagleeyo aadaabta waxaa ka mid ah looga baahan yahay qofka saqiirka ah inuu u khidmeeyo qofka ka weyn oo dee adiladeeda qaar ka mid ah aynu soo aragnay oo xaysa ku soo marnay anas ibnu malik radia allahu canhu waxaynu soo marnay inuu nebiga u shaqayn jiray sala allahu aleyh wasalam isaga iyo cabdullahi bni cabaas iyo saxaabo kale ay u khidmayn jireen nebiga caleyhi salaatu wasalaam waalidkiina ku boorin jiray haddii aad adiga iyo dad waaweyn oo waayeel ah qof yar iyo dad waaweyn ah dad waaweyn ah oo isaga ka waaweyna ay wada socdaan waxaa ka mid ahayd adabtii dadkii saalixiinta ahaa in marka ay guriga soo gaadhaan aanad guriga ka horgelin aanad guriga ka horgelino aada dadka waaweyni kaa horeeyaan kadibna adigoo aada gasho wuxuu yihi malik ibnu miqwal mualxa ibnu musarif ayaan la socday dabadeedna waxa aanu soo gaadhnay meel cidhiidhiya annagoo lugeynayna dabeedna wuu iga hormaray oo isagaa ku horreeyey meeshii dalxa ku horreynaya wa qaala lii wuxuu igu yihi low kuntu aclamu annaka akbaru minii biyowmin haddaan ogahay inaad maalin iga weyn tahay hal maalin inaad iga weyn tahay haddaan ogahay maa taqadamtuka kaama hormareen laakiin inaan kaa weynay baan ogahayoo saasaan kaaga horreeyey waxay culimmadu idhaahdeen masaladaa waxaa laga soo reebayaa bacdu ahlilcilmi baa sheegaye qofku inaanu qofka ka weyn uga horraynin ama guriga geliddiisa ama waddadu hadday cidhiidhi noqoto waxa weeyaan inuu isaga siiyo waxaa la mid ah maalan haddii baabuur la fuulayo oo kale inaad adabta ay ka fiican ay ka mid tahay inuu isagu kaa horreeyo culimada waxaa laga soo reebaya masaladaas bacdu bacdu culamaana ay ka soo reebeen haddii uu waalidkaa yahay oo waalidkaa maalan khaasatan habeenkii oo kale idinkoo lugeynaya ama aad meel soo martaan inaad uga horreyn karto asalku waxa wey inaad waalidka ka dambayso markaad la socoto oo aanad ka horreynin culimadu hadii laakiin khoof iyo dhib iyo cabsi iyo jiraan ama meeshaba la cabsi laga qabo xaaladda noocaasa waad ka horreyn kartaa adigoo ilaalinaya qofka weyn ee kaa weyn maxaad ugu yeedhaysaa hadduu waalidkaa yahay iyadu warkeedu waa iska cadyahay haddaan waalidka ahayn laakiin qof kaa weyn uu yahay waalidkaa magaciisa miyaa loogu yeedhaya maya waalidkaa magac ixtiraam yacni ka muuqdaad ugu yeedhaysaa yaa abati yaa ummi ma garata ayaad ugu yeedhsa iyo waxa la midka ah laakiin magaciisa ugu yeedhi maysid culimadu waxay dhahan qof hadduu kaa weyni jiro oo aana adabta waxaa ka mid ah aada doonto inaad u yeedho uu nin yahay yaa can baad odhanaysaa bay culimadu yidhahaen adeer waa hadal moogtahay ixtiraam ka muuqdo hadday gabarh tahay habar yar iyo waxyaaba la midka ah ee waxa weeyaan adabtu ka muuqato asal bayna leedahay masaladaasi cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu wuxuu ka sheegay saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam laba ninoo yararoo ka mid ah sida bukhaari iyo muslim ku taala labadii labadii saxaabiya dilay ninkii abujahal la odhan jiray wuxuu idhi hareeraha iga soo mareen markaasaa mid walba wuxuu igu yidhi buuhi intuu qanjiiriyey yaa cam hal tacrifa abaa jahlin abaa jahal ma garanaysa abaa jahl nin la yidhaha ma garanaysaa ciidankaa halkaa tuban ma nooga sheegi kartaa ma nooga tilmaami kartaa marka sidaas ayay ahlucilmigu fawaaidda xadiiska ka qaateen ayay ka mid tahay alxadiiu saadis walcishruun fadlu lixsaani ila lbanaati fadlu lixsaani ila albanaat waxa uu ka hadlayaa xadiiskani fadligi kusa fadliga ay leedahay in loo samafalo hablaha in loo samafalo hablaha in loo samafalo oo samafalkooda lagu dadaalo fadliga ay leedahay can ismi maalik radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allah alay slam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi anas bni maalik man cala jaariyatayni ninka ninka qoodiya laba hablood xataa tabluqa ilaa ay qaangaadhaan jaa-a waa yimaada yowma alqiyaamati maalinta yowma alqiyaame ana aniga ayaa yimaada iyo wahuwa isagu wadama asaabicahu yani annagoo saa isku ah ayaanu nimaadnaa buu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam wadama nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dhajiyey asaabicahu labadiisi farihiisa ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam isku dhejiyey aniga iyo ninka laba hablood quudiya tarbiyeeya tarbiyadooda wanaajiya sida riwaayadka xadiiska qaar ka mida kusoo aroortay iyo axaadiis kaleba jaa-a yowma alqiyaamati ana wahuwa annagoo saa isku ah buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa maalinta yowma alqiyaama u yimaadaa xadiiskan waxaa wariyey muslim iyo iyo muslim baa wariyey fii saxiixihi bukhaarina wuxuu ku wariyey fi ladabi mufrad ibn abi shaybe iyo tirmidi iyo keyrkoodna waa wariyeen waxyaabaha xadiiskan laga qaadanaya waxaa ka mid ah khilaafid la khilaafaayo dhaqankii jaahiliga oo dhaqankii jaahiligu muxuu ahaa gaaladii nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay ka kasoo dhex saaray waxay ahaayeen midkood marka inan loogu bushaareeyo ama ilmo ama inani u dhalato dhulku waa ku cidhiidhiyoomi jirayo diiq iyo cidhiidhi bay geli jireen waxa weeyaan waxaanay waxaanuu midkood samayn jiray inuu dilo ama ka shaqeeyo siduu u dili lahaa inantaas iyada oo nool uu aasi lahaa ilah wuxu uhi waidaa bushira axaduhum bilunhaa dalla wajhu muswaddan wahuwa kadiim yatawaaraa min alqowmi min suu'i maa bushira bih ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab alaa saaa maa yaxkumuun ilaahay waxa uu leeyay midkood marka loogu bushaareeyo inan baa kuu dhalatay la yidhaahdo wejigiisu madow buu waxa weeyaan la ciirciirayaa waa isbedelayaa isagoo cadhaysan dadka ayuu iska qarqarinayaa buu ilaahay yidhi yatawaaraa min alqowmi min suui maa bushira bi naxdinta uu ka naxay inantaa loogu bushaareeyey awgeed buu dadka isaga qarinaya markaasuu wuxuu isku hayaa oo uu ku shawrayaayoo ka tashanaya ayumsikuhu calaa huunin miyuu iska haystaayo hawaankeeda isagoo iyadoo lala qabo ayuu iska hayaa iyo maaratay balaayada ay usoo jiiday iyo balaayada loogu bushaareeyey miyuu hayaayo wuu iska koriyaayo magaranaysa am yadusuhu fi turaab mise ciidu ku aasa ilah wuxu uhi allah saama yaxkumuun dumarka saasay u nabcaayeen jaahiliyadii islaamka ka horreysay markaasaa ilaahay intuu islaamnimada keenaybu ilaahay ciseeye sharaftaa aragteen ay wax badan oo kamida maqasheen ayuu ilaah u yeelay markaasaa ilaahay cirdigeedii iyo sharafteedii buu dhowray guurkeedii baa ilaahay waddo waxa weeyaan axsanu yani waddo qof yani dad isu guursadaan tii ugu fiicneyd la mariyey korinteedii buu ilaahay caza wajal ajar iyo iyo iyo fadli cadiimad ilaahay caza wajal ka tartiibiyey ilaahay gabadha waxa uu sharfay iyadoo hooyo ah iyo iyadoo inan ah iyo iyadoo gabadh ama afalla qaba ah iyo iyadoo waxa weeyaan iyadoo nool buu ilaahay sharfay iyadoo meydana ilahay u sharfay maanta kuwa meelaha la wareegaya dumar baa la dulmiyo dumar baa waxa weeyaan la xoreynaya waxay rabaan inay diinta iyo xijaabkaad sidata ay kaa xoreeyaan waxayna rabaan inay ka dhigaan silcad iyo shay ay waxa ay iibsana iibinayaan iyo baac mushtarkooda ku suuq geeyaan ilaahay islaamka iyo diintii nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu kusoo dejiyey ilaahay casa wajalla qaabab kala duduwan ayaa uu ugu booriyey ama ajar uga tartiibiyey hablaha iyo korintooda iyo tarbiyadooda iyo ilaalintooda waxaa ilaahay uu ka dhigay sabab lagu galo asbaabta jannada sabab asbaabta jannada lagu galo ka mid a ayaa ilaahay uu ka dhigay rasuulkeenu sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi siduu bukhaari biisnaadin saxiix fi ladabi mufrad ku wariyey imaam axmedna wariyey man kuna lahu halaasu banaatin ninka saddex hablood dhala oo yaawiihinna uu yani hoy siiya wayarxamuhunna uu naxariisanaya wayakfaluhunna kafaalo qaadanaya oo tarbiyadoodii iyo mariinkoodii cafan tarbiyadoodii iyo hugoy xidhan lahaayeen iyo masaariiftoodii yani waxa weyaan kafaalo qaadanaya u naxariisanaya meel ay galaan siinaya waajabat lahu ljana bu nebi alayh isalatu wasalaam jannaa waajibta dhiila yaa rasuula allah fain kaanat itnatayn hadday laba yihiin ka waran hadduu labaha ka laba haya ka waran qaala wuxu uhi wahnatayni wain kaanat itnatayni hadday laba yihiinna waa saasoo kale rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxay idhaaheen ruwaaddii xadiiska warisay haddii mid la weydiin lahaana nebigu wuxuu odhan lahaa midna waa la mid waxa uu rasuulku sala llahu waxa uu sharcigu ka dhigay rabaynta iyo tarbiyada la tarbiyeynayo iyagoo yaryar habluhu in ay sabab lagu helo nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam inaad rafiiq iyo saaxiib kula noqoto jannada ay ka mid tahay xadiiska aynu akhrinayna u daliila waxaa ilaahay uu ka dhigay tarbiyada habla la tarbiyeynayo iyo waxa weeyaan korinta la korinayo iyo sabirka loo sabrayo ilaahay waxa uu ka dhigay mid waxa weeyaan naarta teed uga ah waxa weeyaan qofkii sidaa sameeya camalkaa saalixa la yimaada waa inagii soo marnay xadiiskii caaisha radi allahu canha ay saxiixeynka ku yaalay gabadhii labadii hablood ee dhashay u kala jartay xabadii timira soo hadhay nebigeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi man ubtuliya min hadihi albanaat bishayin kuna lahu sitra min annaar wa fii lafdin man ibtuliya min hadihi albanaat bishayin ninka lagu ibtileeyo shay ka mida hablo fa axsana ilayhinna deedna u ixsaan sameeya kuna lahu sitran min annaari naarta ayay waxay uga noqdaan maxay teed bay uga noqdaan naarta buu nebigu alayh isalatu wasalaam iyo waxa weeyaan wax ka ilaaliya xadiiska caaisha warisay radia allahu tacaala canha nebigu markuu leeyahay man ibtuliya ninka lagu ibtileeyo yacni ma ma ma dhibsi la dhibsanayaba maya ibtilaa maxaa loogu tilmaamay hablaha korintoodu iyo tarbiyeyntooda iyo ilaalintooda iyo waxa weeyaan edbintooda way ka dhib badan tahay ragga sidaa awgeed dee waxaad u fiirsataa uun ilmahaaga markaad istiraaho meel u saar inamadu hadday toban yihiin wax wakhti yar baad ugu labisaysaa laakiin laba hablood ama saddex hablood inaad u labistaa waxay qaadanaysaa wakhti badan intaad timahooda ka shaqaynaysaa wakhti u baahantay ma aragta marka sabirka iyaga loo sabro iyo howlbadnaanta ay ka howl badan yihiin ayuu sharcigu ibtilaa ugu tilmaamay dhammaan laakiin awlaadda lagu siiyey waa ibtilaa dhammaan awlaadda lagu siiyey waa ibtilaa ilahay wuxuu kugu eegaya inaad ku mahadnaqdo ilahay wuxuu kugu eegayaa inaad xaqi ilaahay kasoo baxdo ilahay wuxuu ku eegayaa kugu eegayaa bal kuwa loo diiday iyo adigu inaad kala duwanaataan waynu sheegnay masaladaas xadiiskaas aynu sheegnay man ubtiliya min hadi banaat bishayin faaxsana ilayhina kuna lahu sitra min annaar muslim riwaayadiisa waxa kusoo aroortay in nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhaas markay labadii jeex u kala jeexday labada hablood ee ay wadatay ya xabadii timire iyada usoo hadhayna iyagii ay siisay inuu nebigu yihi in allaha qad awjaba biha aljanna aw actaqaha biha min annaar waxaa soo arooray min xadiisi cuqbata bni caamir man kaana lahu halaasu banaatin ninka saddex hablood leh wa sabara calayhina u sabra wa kasaahunna min jaddatihi yacni waxa weeyaan xooggiisana hu uga xidha xooggiisiibuu wuxuu uga xidhay hu oo waxa uu ku korinaya kasbi xalaalo ugu shaqaynayo kuna lahu xijaaban min annaar xijaab bay uga noqdaan iyo teed ayay naarta uga noqdaan imaam axmed raximah llah waxaa laga sheegay wuxuu ihi saalix bn axmed ibnu xambal waa inankiisiiye aabbahay markay inanu dhalato wuxuu odhan jiray intuu farxo alambiyaau kaanuu aabaa banaati ambiyadii ilaahay oo dadka kuwii ugu fadli badanihi hablay dhaleen buu odhan jiray saasuu odhan jiray aabbo marka inay noo dhalato qad jaaa fi lbanaati maa qad calimta buu nagu odhan jiray buuri waad og tahay wixii fadliya ee hablaa ku soo arooray wixii fadliya ee hablaa ku soo arooray waad og tahay dadka qaarkood oo jaahil jaahilnimo ay hayso ayaa waxaa ad arkaysaa iyagoo hablaa dhibsanaya oo laga yaabo inuu gabadha kula coloobay inay habla un dhasho kaanaha iyadoo ay gacanta ku haysato ya jaahilnimaday ka mid tahay qofku waa inuu ilaahay ku mahadiyo ilaahay wixii uu siiyey ee awlaad ah waxaa la sheegay sida ibnu casaakir taarikhdiisa ku wariyey weliid ibnu muslim baa waxaa loo sheegay buu ihi khabara imra'atin bikhuraasaan gabadh khuraasaan joogta oo toban da-oodoo hablaa isku xigsiisa fa qiila laha deedna waxaa lagu yidhi gabadhii in jaa-adka bintun taxmidiina allah haddaad uurkaa iminka aad sidaana uu ina noqda ilaahay ma mahadinaysaa baa gabadhii lagu yidhi fa qaalad waxay tihi laa may ma rabaa hablo dabadeedna ilaahay wuu ibtileeyeyoo yaa waxaan ilmaba ahayn ba dhashay ya waxaan ilmaba ahayn ayay dhashay fa qaalat laa fa waladat qirda ya ibnu casaakir baa sheegay waxay ka mid tahay qisaskay culimmadu tilmaamaan marka ay sheegayaan in qofku uu iska ilaaliyo inuu ilaahay nimcadiisa ka abaalka daro fadlu kafaalati اlyatiim alxadiidu الsaabic wاlcishruun fadlu kafaalati اlyatiim fadliga ay leedahay in la kafaalo qaato yatiimka iyo ilmaha aagoonka ah rag ha noqdo dumar ha noqdo can sahl bni sacdin waxaa laga wariye radia allahu canhu can اnabiyi salى allahu aleyh wasalam nebiga sahl wuxuu ka wariyey qaala inuu nebigu yihi ana aniga iyo wa kaafilu lyatiim ka kafaalo qaatay yatiimka iyo aagoonka fi ljannati jannada waxaanu ku nahay haakadaa sidaas wa qaala nebigu wuxuu ku yidhi biusbucayhi ama wa qaala wuxuu ku ishaa nebigu calayh salatu salaam wuxuu ishaaray biusbucayhi labadiisii farood asabaaba waxa weeyaan farta sabaabada la yidhaahdo ama aynuu naqaano murdisada iyo walwustaa fardhexda farta waxa weeyaan labada farood buu nebigu calayhi salaatu wasalaam saa isu raaciyey xadiiskan waxa wariyey bukhaari wuxuu ciwaan uga dhigay raximah llah baabu fadli man yacuulu yatiiman ninka aagoon qoodinaya ee masruufaya ee mariinkiisa iyo masruufkiisa iyo waxau xidho iyo hugiisa bixinaya fadligiisa adab mufradkana wuxuu ciwaan uga dhigay baabu fadli man yacuulu yatiiman min bayni abaweyhi muslim baa xadiiska sidoo kale wariyey abu daawud iyo tirmidi baa wariyey keyrkood baa wariyey ibnu xibaan xadiidkan wuxuu ciwaan uga dhigay dikru iijaabi dukhuuli اljannati lilmutakafili alaytaama ida cadala fii umuurihim watajanaba alxayfa wuxuu baabkani u baab yahay waajibnimada janno loo waajibiyey ciddii aytaam kafaalo qaadatay haddii ay umuurtooda iyo tarbiyeyntooda ay ku waxa weeyaan cadaalad sameeyaan yatiim yaa la ydhahaa yatiim waxaa la ydhahaa aladii faqada abaahu wahuwa duuna albuluuq ilmaha waalidkii aabbihii waayey isaga oo aan qaan gaadhin baa yatiim la yidhaahdaa yatiim baa la yidhahda haddii uu yati haddii uu qaan gaadho yatiimnimadii uu ka baxaya hadduu qaan gaadho yatiimnimadii uu ka baxaya waata cali bn abi aalib biisnaadin saxiix kaga soo aroortay inuu inuu inuu rasuulki inuu yihi xafidtu can rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam laa yutma bacda ixtilaam nebiga waxaan ka xifdiyey inuu yidhi marka uu qofku qaan gaadho kadib yatiimnimo iyo aagoonnimo ma jirto maxaa looga jeedaa nebigu markuu leeyahy ana wa kafilulyatiim kafaalatlyatiim maxaa looga jeedaa yatiim garana cidduu yahay laakiin kafaalatyatiim maxaa looga jeeda kafaalatyatiim waxaa looga jeedaa waa inuu qofku umuurtii ilmaha uu kafaalo qaato oo u sacyiyo masaalixdiisa iyo wanaagiisa haday hadday tahay wuxuu cuno iyo waxa uu waxa weeyaan maaragtay xidho iyo waxa weeyaan haddii uu xoolo leeyahay xoolihiisii in loo ilaaliyo oo waxa weeyaan lagu shaqeeyo oo aan la baabiinin laga cunin maaragta iyadoo ilaahay maaragtay aad kaga doonayso ajar qur-aanku masalada ku saabsan yatiimka iyo ilmaha aagoonka ah ricaayadiisa iyo ilaalintiisa iyo u samafalkiisa aad iyo aad ayuu ilaahay u dardaarmay ilaahay waxa uu markuu tawxiidkiisii iyo labada waalid looin loo samafalo amray ayaa ilaahay wuxuu faray in yatiimka iyo dad la mid ah oo waxa weeyaan kalena loo samafalo ilah wuxu uhi wacbud اllaha wlaa tushrikuu bihi shayan wbilwaalidayni ixsaana wbidi lqurba wاlyataama wاlmasaakiini والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إلهي عز وجل waxaa cadaab adag uu ka dhaliyey oo laga tartiibiyey cidda ilmo yar oo yatiim ah xoole iyo hanti uu leeyahay iska cunta oo wax weeyaan xalaashata sabab sharciga uu ku cunayaana aanay jirin kaas waxa weeye sharcigu waxa uu sheegay inuu cadaab alima leeyahy ilahay wuxuu yidhi ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman kuwa cunaya xoolihii caruurta iyo ta- ee aagoonta ah dulmi dulmina u cunaya buu ilahay yidhi inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran caloosha naar unbay ku guranayaan waxa ay cunayaan waa naar buu ilahay yidhi wasayaslawna saciiran saciiray geli doonaan buu ilahay yidhi saa awgeed baa nebiga calayhi salatu wasalaam waxaa ka ansaxday sida saxiixeynka ku taalla inuu nebigu yidhi ijtanibu sa- ijtanibu sabca almuubiqaat toddobada shay ee waxalaaga ka fogaada waxaa ka mid ah nebigu wuxuu yidhi waakli ashirku billahi wasixru wa qatlu nafsi alatii xarama allahu ila bilxaqi waakli waak waaklu riba waaklu waakli maal yatim waakli riba waakli maal yatim waxa weeyaan buri nebigu calayhi salaatu wasalaam waaklu riba waaklu maal maal yatiim toddobadaa waxaa ka mid ah buu nebigu yidhi shirkiga iyo sixirka iyo qatli na- eh, nufuustii macsuumka ahayd oo la laayo iyo ribo oo xaqdarro lagu laayo iyo ribo oo la cuno waaklu maali lyatiimi iyo xoole aagoon leeyahay oo xaqdarro lagu cuno dunuubta waaweyn ee lagu halaagsamo ayay ka mid tahay culimmadu waxay idhaahdeen xoolaha yatiimka haddii uu qof hayo oo waxa weeyaan uu ku shaqaynayo eh, hadduu qof hayo oo uu mas-uulka yahay qofka waajib waxaa ku ah inuu xoolaha ku shaqeeyo oo aanay xoolahaasi baabi'in ayaa waajibka abay idhahdeen isagu haddii aanu u baahnayn oo uu xoolo kala haystana inuu wax ka cuno ma banaana haddii laakiin ay baahiyi u geyso isaguna muxtaaj uu yahay xoolihii yatiimkana uu ku shaqaynayo culimmadu waxay idhaahdeen mushqaayad isagu camalka uu qabanayo u dhiganta unbuu ka qaadan karaa ya mushqaayadaas unbuu ka qaadan karaa Een, waay saa awgeed baa ilahay waxa uu yidhi waman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf buu ilahi qofkii fa- qaniya ee isagu xoola haystaa xoolaha yatiimka ha ka dhowrsado waman kaana faqiiran qofkii faqiir ahayna falya'kul bilmacruufi macruuf waxa kaga cuno macruufka maxaynu nidhi waa waa wax curfan wa caqlan suurtagala soo ma ha saa awgeed baa caaisho waxay tihi aayaddani waxay ku soo degtay qofkii yatiimka xoolihiisii haya waxaana loo baneeyey unzilat fii waali lyatiim an yusiiba min maalihi ida kaana muxtaajan biqadri maalihi bilmacruuf wixii xoolihiisa uu ka cuni lahaa uu ka qaadan lahaa marka uu ku shaqaynayo ayuu ilmaha yar yatiimka ah uu xoolihiisa ka qaadanaya haddii baahi u geyso oo uu ku shaqaynayo saa awgeed waa waa aad iyo aad ayaa waxa weeyaan sharcigu uga digay in xoolaha yatiimka la yska cuno rasuulka sala allahu caleyh wasalam waxaa nin baa u yimi wuxuu yidhi inii faqiirun laysa lii shayun walii yatiimun faqiir baanay xoolana ma haysto ilmo yaroo yatiima ayaan hayaa xoolihiisiina aan hayaa faqaala nebigu wuxuu yidhi kun min maali yatiimika ilmaha yatiimkaad haysta xoolihiisa wax ka cun hayra musrifin xaala atay midaan israaf samaynayn walaa mubaadirin xaala atay midaan bii- baabiinaynin walaa muta'afirin xaala atay midaan xoolo ka urursanaynin ama xoolihiisa ku dhowranaynin marka xadiiskaasina abu daawuud baa wariyey waana xasanu saxiix Een, sharcigu waxa uu ka dhigay sifaatkii ahluljaahiliya waxa uu sheegay inay ka mid tahay sif- min sifaati ahliljaahiliya inay ka mid tahay aytaamta oo la karaameeyo ka in laga tago inay sifo jaahi sifo sifaatkii gaalada ka mid a tahay buu ilahay sheegay kalaa bal laa tukrimuuna alyatiim soo ma aragtid ilaahay waxa uu sheegay dadka ilaahay beeniyey sifaadkooda inay ka mid tahay in maalka yatiimka ay cunaan een, awlaadda aagoontaana ay ihaaneeyaan ara'ayta aladii yukadibu biddiin fadalika aladii yadcu lyatiim ilahay mar kale wuxu uhi walaa yuxa- walaa yaxaadu- walaa yuxa- walaa yaxaaduuna calaa طacaami lmiskiin Wata- een, fa- ilaahay waxa uu diiday in yatiimka loo loo xoog sheegto ama yani waxa weeyaan een, la- la ihaaneeyo la dulmiyo ilahay wuxu uhi faama alyatiima falaa taqhar ha ama alyatiima falaa taqhar Een, sharcigu waxa uu sheegay ama tilmaamay waxyaabaha quluubtu markay ingegto ay ku qoydo inay ka mid tahay inaad aytaamta iyo masaakiinta u naxariisato xadiis xasanun bishawaahidi ah abu hureyre waxa uu yidhi ninbaa nebiga wuxuu uga soo ashkatooday qaswata qalbi wuxuu yidhi qalbigii baa i engegayoo dee qalbigaygii maba dig xaganaya waxba ma gelayaan rasuulku sal allahu alay slam wuxuu ku yihi in aradta talyiina qalbig haddaad doonaysa inaad qalbigaaga waxa weeyaan jilciso fa acim ilmiskiina ka baahan wax quudi yani quudi wamsax ra'sa alyatiimi ilmaha aagoonkaana madaxa u salaaxo karaamee buu ku yidhi nabigu alayh isalaatu wasalaam rasuulku sala allahu aleyh wasalam aytaamta waa u ducayn jiray marka waalidkood dhinto waxaa ka sugan nebigu inuu yihi sala allahu aleyh wasalam markii uu jacfar ibnu abi aalib dhintay intuu carruurtiisii nebigu u yeedhay inuu yani waxa weeyaan dhundhunkaday waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam deedna uu yihi allahuma akhlif jacfaran fii ahli ilaahu jacfar ehelkiisa khayr waa waayeene khayr ugu bedel wabaarik licabdillaahi fii safqati yamiini ilaahayow inankiisa cabdilaahina waxa weeyaan u barakee wixii baayac mushtara gacanta uu la galo saddex jeer buu nebigu alayhi salaatu wasalaam saa ugu celiyey nebigu wuxuu ammaanay dumarkii carbeed buu nebigu ammaanay ammaan markaasaa rasuulku wuxuu ku ammaanay inay yihiin kuwa ugu ugu maaragtay xanaanaynta badan uguna naxariista badan yatiimka khayru nisaain rakibna alilbila aw qaala axaduhuma saalixu nisaai quraysh dumar waxaa ugu fiican ama dumar yani wax fuula rati fuula waxaa ugu fiican ama dumar qureysheed kuwooda ugu fiican waxa weeye axnaahu calaa yatiimin fii sikari bu nabig alayh isalatu wasalaam waa kuwooda ugu naxariista badan ugu xanaanaynta badan ilmo aagoona yaraantiisa wa arcaahu calaa zawjin fii daati yadin waana kuwa buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam raggooda ugu ilaalinta badan ugu tixgelinta badan marka ay jeebkoodu aanu fiicnayn oo gabadha ninkeeda ku qaylisa marka ay ka jajaban tahay dee waxa weeyaan waa xaalkeedu ma fiicnaa laakiin gabadha ninkeeda jeebkiisa og ee waxa weeyaan wax aanu awoodi karaynin ku kalifin nabigaas alayh salatu salaam saabuu ammaanay nebigu alayh salatu wasalaam culimadu waxay ka hadlaan masale ku saabsan hadduu ilmuhu xoole leeyahay xoolihiisi wax ma laga cunaya mise laga cuni maayo waa soo marnay ama waa aragnay xoolihiisi wax ma laga cunaya mise laga cuni maayo waan aragnay laakiin xoolihiisi seke ma laga bixinaya ilmihii yatiimka mise lagama bixinayo baabkii sekadaynu kusoo ishaarnay haddana waa tilmaamaynaa zakadu zakaatulmaal hadday xoolihiisu seke goys noqdaan sekadii waa laga bixinayaa sidaas ayay culimmadu yidhahdeen ilmaha yatiimka ah edbinta la edbinayo ee wanaagga iyo khayrka la baraayo haddii waqtiyada qaarkood ay keensato in dhingad lagu dhufto ama ma garanaysa wax dhibi kuma sugna wax dhibi kuma sugna laakiin waa inaan lagu lagu dulmiyin waxa lagu samaynayo ama maaragtay tarbiyadiisa waa inaan dulmi dulmi lala imanin marka la tarbiyeynayo garaaca carruurta ma la garaaci karaana dee masalada waa ka soo hadalnay in waqtiyada qaarkood la garaaci karo garaac sharciga ku banaanna dee waxaa u daliila cabdullahi ibn mubaarak kitaabkiisa albir wasila iyo imaam bukhaari kitaabkiisa adulmufradka labaduba caaisha waxay kaga wariyeen inay tiri markii la weydiiyey ilmaha yatiimka edbintiisa ka waran inii la adribuhu xataa yambasit mararka qaarkood waan garaaca ilaa iyo uu dhulka qabsado oo maaragtay aanu maaragtay uu dhaqdhaqaaqa joojiyo yani iyadoo edbinaysa ayay tilmaamaysaa waay alxadiiu thamin walcishruun alamru bisabri calaa faqdi sibyaan alamru waxa uu xadiiskani ku saabsan yahay alamru farid la ysfarayo bisabri sabr la ysfarayo calaa faqdi sibyaani caruurta waayitaankooda lagu sabro faritaan la ysfaraayo can anas maaliki radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay waslam anas waxaa laga weriye rasuulka ilaahi ataa uu yimi calaa mra'atin nebigu ataa wuxuu soo maray ama u yimi calaa mra'atin gabadhoo tabkii ooyeysa calaa sabiyin lahaa ilma ay dhashay u ooyeysayoo dhintay faqaala laha nebigu wuxuu uhi ittaqi llaaha ilaahay ka baq wasbirii sabir ilaahay ka baqoo oo hintan iyo baroortan iska daayo sabir buu ku yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam faqaalat waxay tihi wamaa tubaalii bimasiibatii maxaa adiga masiibadeeda idinkala galay bay ka dhigantay falamaa dahaba markuu nebigu iska tegey qiila lahaa waxaa lagu yidhi inahu rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulki ilaahay buu ahaa qofka kula hadlayay faakhadahaa mil milu lmowt markaasay murugo aada u murugootay ilaa yaa ay kuba dhawaatay inay dhimato faatat baabahu nebiga gurigiisii bay timi falam tajid calaa baabihi nebiga gurigiisii kamay helin bawaabiina kuwa waxa weeyaan boorigaadha ah oo rasuulka sala allahu alay wasalam dadka ka ilaalinaya oo xajaba ah rasuulka sala allahu alay wasalam gurigiisii ugumay imanin faqaalat waxay tihi yaa rasuul allahi rasuulki ilaahay ow lama acrifka kuma garan faqaala nebigu al yani waxay ka cudur daaranaysaa rasuulka hadalkii kululaa ee ay ku tidhi ama inaanay hadalkiisa qaadanin faqaala nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam inama sabru yani haddaan sabraya markii hore kumaan garanayna ha hadalkii aan ku idhin hadalkii ay tidhina dee way ka cudur daaranaysaa faqaala nebigu wuxuu uhi inama sabru cinda awali sadmatin sabirku wuxuu ahaaday uun cinda awali sadmatin yacni jugta hore agteedu ahaaday nebigu alayh salatu sala slam marka dhibku kugu dhaco markaasuu sabirku yani waxtar leeyahay oo sabirka ajarka lagu helayaa kaa aad markaa sabraysa wey aw qaala nebigu wuxuu uhi cinda awali sadma sadmada ugu horeysa iyo naxdinta ugu horeysa markay saa kuugu dhacdo unbaa sabirka loo baahnaa unbuu sabirku sabir yahay buu markaa markaad sabirto masiibada marka saa lagugu sheego sabirka aad markaa sabirto ayaa qiima ilaahay agtiisa ku leh laakiin markaad baroor iyo qaylaba dhammaysato kadib inaad tidhaado waan sabrayaa sabirtaag waa dhe ma garata xadiidkan bukhaari waxaa bukhaari baa wariyey waxaa kaloo wariyey muslim waxaa kaloo wariyey tirmidi kala wariyay nasaa-i iyo ibnu maaja nacam xadiiskan bukhaari wuu wariyo wuxuuga wuxuu uga dhigay cinwaan baabu qowli rajuli lilmar'ati cinda alqabri isbirii waxau baab u yahay inay bannaan tahay in ninku gabadh barooranaysa hadduu arko oo qabri ka dulooyeyso inuu ku odhanayo isbirii sabir iyo baabu ziyaarati alqubuur mar kale wuxuu baab uga dhigay qubuurta in la ziyaartaa inay ayuu baab uga dhigay mar kale wuxuu baab uga dhigay baabu sabri cinda sadmati luulaa mar kale wuxuu ciwaan uga dhigay baabu maa dukira ana nabiya sala allah sl lam yakun lahu baabun nebiga inaan cid ilaalisa oo dadka ka celisaa inaanay inaanu lahayn ayuu baab uga dhigay intaasba waxay ku tusinayaan maxaynu u sheegaynaa culimadu waxay xadiiska baab uga dhigeen waxaynu u sheegaynaa si aad u fahanto ciwaanka uu waxa uu ba uga dhigay maxaan dhahaye sheekh waxaynu u sheegaynaa abwaabta culimadu waxa weeyaan uu uga dhigay xadiiska ay uga dhigeen cinwaan waxa aynu u sheegaynaa fiqiga xadiiska laga qaadanaya ayaa ku dhex sugan culimadu waxay idhaahdeen fiqhu lbukhaari fii taraajimi bukhaari haddaad doonayso xadiiska masaa'ilku kala baxay tarjamada uu sameeyey ciwaanka uu dhigan un eeg fiqhu lbukhaari fii taraajimihi bay culimadu idhahdeen bukhaari fiqigu xadiiska kala baxay wuxuu ku sugan yahay tarjamada iyo ciwaanka uu siiyey saa awgeed baa kutub laga alifay taraajimta bukhaari furfurka la furfuray nacam marka culimadu haddii ay xadiiska ciwaanka ay siinayaan waxa uu ka turjumayaa ama dhambal ka yahay fiqiga iyo macnaha laga faa'iidayo baabu sabri cinda almusiiba ayuu abu daawud uga dhigay baab tirmidi wuxuu uga dhigay baabu maa jaa ana sabra fi sadmati luulaa nasaa-i wuxuu baab uga dhigay baabu lamri bilixtisaabi wasabri cinda nusuuli masiiba dhammaantood waa isu imanayaan xadiiskan waxauu nebigu calayhi salaatu wasalaam farayaa ama laga qaadanayaa in qofka muslimka laga rabo markay masiiba ku dhacdo inuu sabro sabirkana culimadu waxay idhaahdeen luuqad ahaan asabru alxabsu sabirku luuqa ahaan waa xabsi inaad naftaada aad xabis inaad xabisto ayaa waxaa la yidhaahdaa sabir baa la yidhaahdaa luuqada sharcigana sabir waxaa looga jeedaa bay culimmadu yidhaahdeen imsaaku nafsi can atasakhudi biqadaai illaahi wa qadarih in aad naftaada ka hayso inay naftaadu cadhooto ama ay ka cadhooto ilaahay qadaagiisa iyo waxay uu xukumo wa xabsu lisaani cala alqowli asayi'i waalbadii iyo inaad carabkaaga ka xabisto hadal xun inaad tidhaahdo markay masiiba kugu dhacdo wa taqyiidi ljawaarixi can ilmacsiyati iyo inaad jawaarixda iyo xubnahaaga aada macsida ka hayso oo marka ay dhibaata kugu dhacdo ama masiiba kula soo daristo inaanad isgaraacin dharkaaga jeexjeexin dhulka isla dhicin hoogayay baayay balaaya igu dhacday ee aanad odhanin waxa weeyaan oo aad carabkaagii iyo jawaarixdaadii macsiyo ka ilaaliso qalbigaagiina ilaahay qadaagiisa iyo qadarkiisa inaad u cadhooto ka ilaalisid ha taasa sabir la yidhaha culimada sunnada qaar ka mida waxaa laga sheegay inay yidhahdeen sabirku eh, iimaanku waa laba nooc nis nisna waa sabir nisna waa shukri bay yidhahdeen aliimaanu sinfani iimaanku aliimaanu nisfaani iimaanku waa laba gobol gobolna waa sabir nisfun nisfu sabrin wa nisfu shukrin iimaanku waa laba gobol gebigiisuba isu geeyo laba qaybood buu u qaybsamaa qaybina waa sabir qaybina waa shukri qaybi waa sabiro dee daacaad oo dhan in lagu sabro samayntooda waa inaad ku fa- ku sabirtaa macsiyo oo dhanna ka tegiddeeda waa inaad ka sabirtaa nimco ilaahay uu ku siiyey oo dhanna mahadnaqeeda inaad ku mahadnaqdaa iyana waa intii kale aragtaad qadaagii ilaah aad ku sabraysaa daacada samaynta aad samaynaysa aad ku sabraysaa macsiyada tegidda aad ka tegaysa aad ku sabraysaa haadaa nisfu sabri niska kalena waa shukri inaad ilaahay wuxuu nicamku siiyey iyo inuu islaamnimo kaa dhigay ugu weyntahay caafimaad ku siiyey iimaaniyo islaamnimo waxa weeyaan isugu kaa daray waxa weeyaan inaad ku mahadnaqdo waxay culimada aayaddaa daliishaday aa- cafwan qadiyaddaa sheegay daliishadeen yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasala waay nebigu wuxuu ihi inama asabru cinda awali sadma macnaheedu waxa weeye musiibo kasta qof kastoo musiiba ku dhacdaa marka dambe uu iska adkaystaa marka dambe wuu adkaystaayo wuu dulqaataayo musiibadaas yaa laakiin dadku waxay ku kala duwan yihiin musiibadu marka ugu horeysa ee ay kula kulanto qaabka aad u tasarufayso sidaa ogeed baa nebigu calayhi salatu slam wuxuu leeyay musiibadu markay cusub tahay ee ay t- waxa weeyaan iyo iyo daq- iyo iyo daqiiqaday dhacdo qofka sabraa sabirkii helay ajarka lahaa Mm. Een, saa awgeed baa sharcigu wuxuu diiday markay masiibo geeriyoo kale qofka ku dhacdo in niyaaxadii iyo baroortii ayaa sharcigu xarimay in qofku dharkiisii jeexjeexo in gabadhii dhulka isla dhacdo ama dhabanada iyo jidhka iska garaacdo ayaa sharcigu diiday ina afxumaa la diiday ya afxumada ayaa sharcigu xarimay yani waxa weeye qofku inuu naftiisii habaaro oo hoogayay ba-aya iyo wixii lamid a waayo naftii baxday iyo wixii dhacay soo celin mayse marka ilaahay ha caasiin ilaahay ha caasiin qofka muslimkaa waxaa la faray markay masiibo ku dhacdo inuu wax weeyaan yidhaahdo inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay baanu addoommo u ahayn ilaahay baanaanu u noqonaynaa ilahay wuxu uhi walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsi min alamwaali walanfusi walthamaraati wabashiri saabiriin ilaahay wuxuu yihi saabiriin u bushaare aladiina saabiriintii kuwii weeye idaa asaabatum musiibatu markay musiiba ku habsato qaaluu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waxay odhanayaan ilaahay baa markii horeba na lahaa rabbi baanu addoommo u ahayn dhammaantayo ilaahay baanu xaggiisa u noqonaynaa mulkigiisa iyo boqortinimadiisa qadaagiisa iyo qadarkiisa ayaanu awalba ku hoos jirnay wuxuu xukumayna ilaahay raalli baanu ka nahay rasuulkeenu muxuu yihi markuu ibraahim dhintay ina alcayna latadmac wa ina alqalba layaxzan wa inaa laa naquulu ila maa yurdii rabbana odhan qalbiguu murugoonayaa ishuna way ilmaynaysaa odhanna mayno ilaahay wax raalli geliye mooyaane wa inaa lafiraaqika ya ibraahiimu lamaxsuunuun ibraahinow inaad in ilaahay ku waxa weeyaan xaggiisii aad u kacdayna kuwa waxa weeyaan iyo firaaqa aad naga dhex tagtay ka murugaysan baanu nahay ah. Een, umu salama radi ilahi wuxu uhi aladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun ilahi wuxu uhi ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim kuwa sidaa sa- saabiriinta ah ee sifada aleh ee sidaa odhanaya calayhim guudkooda waxaaday salawaatu min rabbihim ducooyin ilaahay xaggiisa ka yimi iyo waraxmatu naxariis wa ulaa'ika hum lmuhtaduun waa kuwa hanuunsan buu ilahay yidhi umu salama radia allahu canha waxay tihi nebi maxamed baan maqlay oo leh maa min muslimin tusiibuhu musiiba fayaquulu maa amarahu allahu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ma jiro qof muslima masiiba ku dhacayso rag iyo dumarkuu noo doonaba ha noqdo oo odhanaya sidii ilaahay uu faray ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ya sidaa odhanaya ma jiro ilaa haddii uu jirana oo odhanaya allahuma ajirnii fii musiibati wa wa akhlif lii khayran minha ilaahu masiibadaydan adaan magan kaa kuu ahay masiibada ay igu dhacday ilaahayow ha ilaa akh- wakhlif lii khayran minha wax ka khayr badanna ilaahu iigu bedel sidaa odhanaya ma jirto allahuma ajirnii fii musiibati ilaahayow musiibadaydaas yani waxa weyaan imagan geliyo adaan magan ku ahay ilaahu ii kaalme khayrna ilaahu iigu bedel ilaa akhlafa allaahu lahu khayra minha ilaa ilaahay wax ka khayr badan ayuu siiyaa buu nabiga alay isalatu wasalaam waxay tihi umu salama falamaa maata abu salama markuu abu salama dhintay waa ninkeedii qultu waxaan idhi saxaabi saxaabada ka mid a fadli badan buu ahaa ayu lmuslimiina khayru min abi salama ninka abu salama ka khayr badani waa kuma wa akhluf lii khayra minhaa bay ka ayay ayay ka tilmaamaysa ilaahu mid ka khayr badan iisoo ducadii baan akhriyey markaasna ilaahu mid ka khayr badanna iigu bedel markaasa naftaydi waxaan isweydiiyey bay tiri oo yaa abu salama ka khayr badanaad helaysaa ya awalu beytin haajara ilaa rasuuli illaahi waa qoofkii waa waa qoyskii ugu horreeyey ee ilaahay dartii u hijrooda ardulxabasha qabta sida xadiis saxiixii ku soo aroortay xadiiskani ka mid yahay markaa ninka halkaa gaadhay yaa kuu bedelaya khayr ka khayr badan uma inii qultu hadeedna anigoo nebi maxamed ducadiis rumaysan wixii uu sheegay ayaan ducadii idhi bay tiri faakhlafa allaahu liya rasuula allahi deedna ilahay nebi maxamed buu iigu bedelay bay tiri ya sida aynu sheeg tilmaanay iskama hor imanayaan in qofku uu ilmeeyo qalbigiisuna murugoodo markay masiibada ku dhacdo iyo inuu sabraa iskama hor imanayaan laakiin waxa iska ho waxaa la diiday waxa weeyaan inuu qofku afcaa afcaal xunxun iyo hadalla xunxun ku kaco oo ay ka mid tahay inuu dhulka isla dhaco inuu baroorto inuu maantao dhan ishabaaro waxa weeyaan maaragtay adduunyadii way igu dunteye kan baan sameeyey ba'aya hoogayo ba'aya waxa weeyaan balaayaa nagu dhacday waxa weeyaan inuu saa qofku isu habaaro dhulka isla dhaco maryaa jeexjeexo waxa weeyaan carabka waa halfaad xunxun ka yidhaahdo ya soomad garan ama inuu inuu waxa weeyaan qalbiguna ishuna oydo qalbiguna murugoodo rasuulku sala allahu caleyh wasalam waxa uu sheegay naxariis ilaah inay tahay waa markii ay saxaabadiisu weydiiyeen wax dhiban aanay ku sugnayn maxaa lagu odhanayaa qofka masiiba ku dhacday maxaa lagu odhanayaa waxaa lagu odhanayaa qofka masiiba ku dhacday marka loo tacsiinaynayo ina lilaahi maa akhad walahu maa acطaa wakulu shayin cindahu biajalin musama faltasbir waltaxtasib rasuulka sal allahu aleyh wasalam usaama bnu zayd wuxuu yidhi nebi maxamed bay inan inamid hablihiisii mid ka mid ah ayaa rasuulka qof u dirtay markaase waxay ku tihi ilmo yaroo aan dhalay baa sakaraade ii kaale rasuulku sala allahu caleyh wasalam salaam buu u diro wuxuu ku yidhi waxaad ku tidhaahdaa ina lilaahi maa akhad ilaahay wixii uu qaatay isagaa leh walahu maa acطaa wuxuu bixiyeyna isagaa leh ina lilaahi ilaahay bay u sugnaatay maa akhada baa u sugnaaday walahu isaga u sugnaatay maa acطaa wuxuu bixiyey wa kullu shayin shay kastaana cindahu ilaahay agtiisa biajalin musaman buu ahaaday ajal go-an buu leeyahay ee sabir sabir yeelo ilaahay agtiisana waxa weeye khayr khayrna ilaahay agtiisa ka ka rajeeyo ixtisaab ilmahaagaas masiibada kugu dhacday ilaahay agtiisa dhiga buu ku yuri nebigu alay salatu salaam nebigu wuu u yimi markii uu u yimi ayaa ilmi yaraayo naftu ka gurmayso oo naf shanqari ka baxayso ayaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam kor loogu qaado ya markaasaa nebiga indhihiisii ay ilmeeyeen sakaraadkii awgeed markuu arkay ilmaa yar sakaraadka haya markaasaa waxa uu yidhi saxaabi saxaabadiisi ka mid a ayaa yidhi maa haada waxay ilmadaasi nebi maxamedow markaasuu nebigu wuxu uhi haadihi raxmatun jacalaha allahu fii quluubi cibaadih wa inamaa yarxamu allahu min cibaadihi araxmaa tani waa raxmad ilaahay quluubta addoommadiisa uu dhigo ciddii naxariisatay addoommada ilaahay ka mida maanu ilahay u naxariista ya kadalika ibraahim rasuulku sala allahu alay waslam isagoo naftu ka gurmaysa ilmihiisa yar markuu yimi waa uu dhunkaday waanu ursaday nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu kor u qaaday isagoo naftu ka gurmayso markaasaa rasuulku sala allahu alay waslam ilmeeyey markaasaa cabdiraxmaan ibnu cawf su-aal weydiiyey kuu yidhi adiguna miyaad ooyeysaa nebi maxamedow markaasuu nebigu wuxu uhi ya bna cawf inahaa raxma waa naxariis ilaahay addoommadiisa qalbigiisa uu geliyo ina alcayna latadmac waalqalba yaxzan walaa naquulu ilaa maa yurdii rabbana maa yurdii rabbana waina bifiraaqika ya ibraahimu lamaxzunuun axaadiistaasi waa xadiis saxiixa bukhaari iyo muslim bay qaarkood ku jiraan qaarkoodna bukhaari bay ku jiraan qofkii markaa dhibku ku dhacayo masiibadu in la sabirsiiyo weeye oo ilaahay agtiisa waxa maaragtay yaallo la xasuusiyo ducaa wax lagu yidhaana taa nebigu uu sheegay ayaa ugu fadli badan ina lilahi ma akhada walahu ma acta wa kullu shayin cindahu biajli musama laakiin haddaad ku tiraa sabir iyo iimaan iyo alfaad kaloo wanaagsan wax dhiban ma laha laakiin taasi way ka fadli badan tahay salafku radia allahu canhum cajaa'ib bay ahaayeen awlaaddooda markay waayaan siday u sabrayaen waa garanaysaan umu sulaym umu sulaym markuu ilmaheeda dhintay intay kafantay oo ay maydhay ayay ka qarisay ninkeedii oo safar ku maqnaa radia allahu canhu markaasaa markuu safarkii waxa weeyaan uu ka nastay ayay su-aashan weydiisay markaase waxay leedahay abu dalxa ka waran haddii qolo ammaano aad ka soo qaadato oo ammaanadoodii ay ku dhahaan nasi ya ya abaa dalxa ina aala fulanin istacaaruu min ali fulanin caariya fabacuu ilayhim ibcahuu ilayna bicaariyatina hadday daddad ammaano ka qaataan oo ay dhahaan ammaanadeedii noo soo celiya maxay yeeli lahaayeen bay ku tiri faabow an yarudduuha dabeedna kuwii ammaanada loo dhiibay ay diidaan inay ammaanadii celiyaan bal ka warran bay tiri faqaala abuu dalxa wuxuu uhi laysa lahum dalika ammaanada inay celin waayaan xaquma laha ina alcaariyata mu'addaatun ilaa ahliha ammaanada waxaa loo celiyaa ciddii lahayd buu yidhi qaalat waxay tidhi fa ina bnaka inankaagii kaana wuxuu aha caariyatan min allahi caza wajal ammaano ilaahay kuu dhiibtay buu ahaa waina allaha caza wajalla qad qabadahu ilaahayna waa oofsaday saasay ku tiri inaan ilmahaagii yar aad guriga kaga tagtay ee aada nolosha ku ogeyd caariye ilaahay uu kusi ammaano laguu dhiibay bay ahayd ammaanadiina ilaahay kuu dhiibaa qaatay bay ku tiri fastarjaca markaasuu waxa uu isna sameeyey wuxuu ihi inna lilahi wa inna ilay raajicuun aladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun qaala anasu radia allahu canhu anas wuxuu yihi faukhbira annabiyu sala allahu calayh wasalama bidalik nebi maxamed oo warkii loo sheegay faqaala nebigu wuxuu yihi baaraka allahu lahuma fii leylatihima ilaahay habeenkooda labadaas umu sulaym iyo ninkeeda ha u barakeeyo dabadeedna waxa u calool galay inan baa u calool galay noqday ummadda islaamku qof ay ku intifaaceen cibaadii ummaddana ka mid noqday dayib fudayl ibnu ciyaad waxaa laga sheegay wuxuu yidhi waxaa lagu yihi fudaylow inankaagii cali baa dhintay markaasaa wuxuu yidhi aroortii markuu aroortii buu soo baxayoo isagoo faraxsan oo waxa weeyaan mubtasimahoo muruga aanay ka muuqanoo markaasaa lagu yihi masidan baabaad u faraxsan tahay adigoo ilmahaagii dhintay wuxuu yidhi ma taqaanaa in allah caza wajalla axaba amran fa axbabtu maa axabahu llah ilaahay arrin buu jeclaaday wuxuu jeclaadayna ilaahay amarkiisii waa fulay inaa anna ilaahay waan la jecelay wuxuu jeclaaday wuxuu ilaahay jeclaa anna jecla ya ayib waxay culimmadu idhaahdeen qofka masiiba ku dhacdo waa in loo tacsiyadeeyo baahida uu leeyahayna la gudo ma garata wixii waa ixsaanka loo samaynayo loogu dhowaado waalxaajatu ilayha bacda dafni kaalxaajati ilayha qablahu wayustaxabu tacsiyatu jamiici ahli lmusiiba kibaarihim wasakaar waxaa mustaxaba bay idhaahdeen in dhammaan ciddii masiibada ku dhacday yarkooda iyo weynkoodaba loo tacsiyadeeyo oo loo laabqaboojiyo laakiin sunno ma aha bale ee bidacay ka mid tahay in inta iyaga la dul fadhiisto la yidhaha bal hadda waxa cunto soo kariya ma garata oo qowladii masiibaha ku dhacday masiibadoodii mid kale loogu daro oo iyaga hawla geliyo rasuulku sal allau alay wasalam markii jacfar dhintay waxa uu ku yidhi saxaabada isnacuu liaali jacfarin tacaaman ree aale jacfar u sameeya cunto warqado usoo kariya waxa weeyaan casho u kariya qoreex siiya awlaadda iyo ehelka masiibadu ku dhacday ka warhaya faqad jaaahum maa yushqiluhum wax u yimi oo ka awood badan oo masiibo ah ayaa waxa weeyaan ku dhacay buu nebigu calayh isalaatu wasalaam inana waxaynu samaynaa qofka masiibadu ku dhacdo inta la dul tagaba waxaa la dhaha neefaf qalqala xoola kariya waxa weeyaan waxaa laga yaabaa inaanu xoolahanba haysan deedna masiibadiisi masiibo loogu daro culimaduna cuntadaha qubuurta iyo amwaadda dushooda lagu karinayo iyo janaa-ista aad bay uga digeen aada iyo aad ayay uga digeen alxadiisu taasic walcishruun bacdu ahli lcilmi waxaan ka maqlay dhegahayga kaga maqlay iyaga oo leh cuntada qubuurta la geeyo ee amwaaddu markay dhintaan la qaado ee waxa weyaan guriga inta lagu kariyo la geynayo qabriga dushiisa iyada iyo meytadu waa isku xukun iska daa maaragta meel ka sokayse qofka cunayaana qof mayd cunayuu ka dhigan yahy ya ahlucilmiga waaweyn qaar ka mid a baa dhigahayga kaga maqlay alxadiiu taasic alcishruun fadlu man maata lahu waladun faxtasabahu fadlu man maata lahu waladun faxtasabahu sheekhu markuu markuu ka hadlay ama uu tilmaamay in lagu sabro iyo inuu sharcigu faray awlaadda iyo waayitaankooda ayaa qofkii ku sabray muxuu helayaa buu halkana kaga hadlaya can abi xasana abi xasaan waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ku uhi liabi hureyra radia allahu canhu inahu qad maata lii ibnaani laba caruura iga dhintay laba inan baa iga dhintay famaa anta muxadifii can rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam miyaanad iiga sheegaynin nebi maxamed bixadiidin xadiid oo tutayibu bihi anfusana aad aad aada nafahayaga ku qaboojinayso can mowtaana war laba inan baa iga dhintay abu hureerow ee miyaanad nebi maxamed iiga sheegaynin xadiis nafahayaga aad ku qaboojinayso oo aanu ku ilowna ciddii naga dhimatay casiiska nagu ahayd qaala wuxuu ihi qaala wuxuu yihi abu xasaan qaala abu hureyra wuxuu ihi nacam ha sigaaruhum buu yidhi kuwoodaay carruurtee dhintay dacaamiisu ljannati midha midha xareeraadka jannada weeyaan yatalaqaa waa la kulmaya axaduhum midkood abaahu aabbihi aw qaala ama wuxuu yidhi abaweyhi labadiisa aabbo faya'khudu wuxuu qabanayaa bithawbihi maradiisu qabsanaya oo uu ku dhegaya aw qaala ama wuxuu yidhi biyadihi waalidkii gacantiisu qabsanaya kamaa aakhudu ana bisanafati thawbika haada kamaa aakhudu sidaan u hayo ana anigu bisanafati thawbika haada maradaada dacalkeedaas falaa yatanaahaa sii dayn maayo aw qaala wuxuu yidhi falaa yantahi ka tegi maayo xataa yudkhilahu allahu ilaa iyo ilaahay uu geliyo iyo wa abaahu isagii iyo aabihiiba aljannata jannada uu geliyo xadiiskani waa xadiis saxiixa muslim baa wariyey fii saxiixihi buhaarina wuxuu ku wariyey fi adabi mufrad imaam axmedna wuxuu ku wariyey fi musnadi waxaa wariyey muslimu fi صaxiixi wاlbukhaariyu fi adabi اlmufrad wاlimaamu axmeda fi musnadi xadiiskan waxa uu sheegayaa fadliga uu leeyahay qofka waxa weeyaan intuu ilmo ka dhinto waxa weeye ilmahaas ku sabra ee ixtisaaba ilaahay agtiisa waxa weeyaan wixii ajar ah ee waxa weeyaan agtiisa yaala rajeeya ee aan wax sharciga khilaafsan markay musiibo dhacda samaynin oo waxyaaba aynu tilmaanay ka mid a waxa uu leeyahay taabicigani abu hureyra waxaad ii sheegtaa xadiis rasuulka sala allahu aleyh wasalam ka sugan oo aad ka maqashay oo naftayada aanu maaragtay ku qaboojinno oo waxa weeyaan nagu xambaara inaanu ka sabirno amwaaddii naga dhimatay iyo awlaaddii iga dhintay carruurtii iga dhimatay markaasuu wuxuu leeyahay abu hureyra waxaan maqlay nebi maxamed oo leh kuwaa yaryari waa waa dacaamiisu ljanna ya dacaamiis aljanna jannada mudha xareeraadkeeda weya mudha xareeraadka waxa la dhaha baalaha yarar biyaha ku jira soo ma kalba dhinacu yaaca sa dacaamiisuljanna waa sidaas sigaarum dacaamiisuljanna macnaheedu waa imanka waxay culimmadu dhaaheen addacmuus waa duwaybatun takunu fi lmaai waxaa kaloo la dhaha alrajulu dakhalu fi lumuur ay anahum sayaaxuuna fi ljanna jannada ayay wareegayaan daakhiluuna fii manaasiliha gurigay doonaan bay gelayaana jannada ka mid a laa yumnacuuna min mawdicin kama ana sibyaana fi dunya laa yumnacuuna min adukhuuli cala alxurum walaa yaxtajibu minhum axad carruurta yarar siday adduunka cidina uga xijaaban jirin meella loo diidi jirin ayaa waxa weeyaan carruurtaasina jannada ay u dhex wareegayaan oo meel walba ay gelayaan oo waxa weeyaan waa maarata waa mudhaxaraaraadka jannada jooga maxaa ay samaynayaan buuri nebigu calayhi salaatu wasalaam midkood waalidkii markuu la kulmo marada dacalka maradiisa ayuu qabsanaya ama maalid waalidkii gacanta ayuu ku dhegaya mana sii daynaya ilaa iyo waalidkii iyo isagaba ilahay jannada geliyo marka maxay macnaheedu tahay waalidkood bay u shafeecayaan soo ma u ergeynayaan waxa uu xadiiskani ku tusinaya iyo axaadiis lamidihi cadiimu jazai man maata lahu waladun faxtasama ninka waxa weeyaan awlaadi ka dhimato oo ilaahay agtiisa geysta ee waxa weeyaan sabra waxa weeyaan ee ilahay agtiisa wixii wixii yaalay waxa weeye door bida maxaa yeelay awlaadda waayitaanka la waayo culimadu waxay dhaheen waa min acdam alibtilaa waa ibtilaa culus waana wax nafta ku culus oo aada iyo aada uu qofku maaragtay uga gubto weeyaan waxa waxa uu leeyahay caalimka la yadhaha ibnu rajab alxambali risaala jamiila jiddan aada iyo aada u qiimo badan fi hada albaab waxaana la ydhahaa bard lakbaad cinda faqdi alawlaad bardu lakbaad ya beer qaboojin loo loo beer qaboojinayo waxa beer qaboojintii cinda faqdi lawlaadi awlaadda markaad weydo in lagu beer qaboojiyo oo lagu laabtaada lagu xaadho oo waxa weeyaan khayr badan oo ka dambeeya laguu sheego ayuu kitaabka ciwaankiisa uga dhigay sheekh nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waxauu sheegay sabab jannada lagu galo sida xadiiskani uu sheegayo inay tahay awlaadda oo aada weyda rasuulku wuxuu yihi sidoo anas wariyey maa min annaasi min muslimin yutawafaa lahu halaasun ma jiro qof muslim oo ay u dhimanayaan saddex awlaaddiisa ka midi saddexdaasoo lam yabluqu lxitha aan qaan gaadhin ilaa adkhalahu allahu aljannata bifadli raxmatihi iyaahu ilaa ilaahay waalidkaa jannada wuxuu ku geliyaa naxariistuu u naxariisanayo waxa weeyaan naxariistuu u naxariisanayo awlaadda waxa weeye ka dhimatay ugu naxariisanayo ayuu ilahay jannada ku geliya saxaabi saxaabada ka mid ah ayaa nebiga u yimi sala allahu alayh wasalam isagoo inan yar oo u dhalay wata xadiiska hore anas bukhaari baa wariyey markaasaa waxuu yihi saxaabigaasi nabiga ku nebigu wuxuu isagii ku yidhi atuxibuhu ma jecesha faqala wuxu uhi ya rasuula allah axabaka allahu axabaka allahu kamaa uxibuhu ilahay kuu jeclaado sidaan u jeclay yani aad baan u jeclay fafaqadahu nabiyu sala allahu alay waslam ninkii buu nebigu maalmo waayey faqaala lii nebigu wuxuu igu yidhi maa facala bnu fulaan inankii fulaan iyo ilmi yar ay fulaan u watay mee qaalu waxaa ya rasuula allah maata wuu dhintay faqaala nabiyu sala allahu alay waslm nebigu wuxuu ku yihi liabihi aabihi amaa tuxibu miyaanad jeclayn an laa taatiya baaban min abwaabi aljannati tastaftixu ilaa jaa yaftaxu laka miyaanad jeclayn inuu jannada kaaga horeeyo oo albaab kasta albaabada jannada ka mid oo aad istaagtaba isagu uu kaa furo ya inaad shafaacadiisa hesho faqaala bacdu lqawmi dee haa buu yihi markaa ninkii faqaala bacdu lqawmi dadkiiba waxay dadkii majliska fadhiya qaarkood waxay dhaheen yaa rasuula allah alahu khaasa am likullina ma isagay gaar u tahay mise dadka wixii awlaadi ka dhimatee sidaa u sabraba waa ay helayaan ajarka qaala wuxu uhi bal likullikum dhammaantiin waa leedihiin dhammaantiin waa leedihiin axmed iyo nasaa-iya baa wariyeen sida aynu sheegnay yani waxa weeyaan aabbayaashood ayay u shafeeco qaadayaan sida adiladu ay kusoo aroortay adiladu ay kusoo aroortay rasuulku markii la dhelmiyey xaguu ku arkay awlaadda yarar muslimiinta dhimatay fi sameesh a nabiy llahi ibrahim xaguu ku arkay nebigu alayh isalatu asalaam nacam awlaaddaas culimadu waxay dhahan dhimashada awlaadi ay kaa dhimata waxaa kaloo ay qofka muslimkaay uu ka dheefaa haddii uu sabro in dembi dembigiisii adduunyada isagoo jooga dembigiisa lagaga tirtiro rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi xadiiska sanadkiisu xasanka yahay axmed iyo tirmidi wariyeen ma yazaalu lbalaau bilmumini wlmuminati fi nafsihi wa waladihi wa maalih qofka muslimkaa ka suuli maayo in lagu imtixaamo naftiisa iyo awlaadiisa iyo hantidiisa xataa yalqa allaha dabadeedna uu sabro xataa yalqa allaha wamaa calayhi khaiya ilaa ilahay uu la kulmo isagoo dembi walba laga tirtiray bui nabig alayh isalaatu wasalaam rasuulku wuxuu yihi sida abu saciid wariyey abu saciid alkhudri bukhaari iyo muslim baa wariyey waana lafdigu lafdigii bukhaariye nebigu sala allahu alay waslam wuxu uhi ayuma imra'atin maata laha halaasatu min alwalad gabadha saddex caruuri ka dhintaan kaanuu laha xijaaban min annaari naartay xijaab ugama noqdaan buri nebigu alayh isalaatu wasalaam qaalat imra'atun gabadh baa kacdo waxay tihi wathnaani nebi maxamed o taylaba ka dhintaana qaala nebigu wuxu uhi wathnaani taylaba ka dhintaana waa la mid rasuulku sala allahu alay waslam wuxuu sheegay awlaadda yaryar ee dhimanaysa waalidkood haddii uu sabro in waxa weeyaan ay miisaanka u cuslaynayaan xadiis sanadkiisu saxiix yahay sida sheekh albaniya keyrkii bay yidhaahdeen waxauu leeyahay abu salma radia allahu canhu waana raaci rasuuli lahi sala allahu aleh wasalam waa ninkii nebiga u raaci jiray xoolaha wuxuu ihi samictu rasuula allahi yaquul nebigaan maqloo leh bakin bakin likhamsin maa adqalahuna fi lmiisaan alla shan maxaa miisaanka kaga culus subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar afartaa kelmadood oo af laga yidhaahdo maxaa miisaanka kaga culus walwaladu saalixu walad wanaagsan oo yutawafaa lilmuslimi qofka muslimkaa u dhinta oo fa yaxtasibuhu ilaahay agtiisa uu geystuu ku sabrana maxaa kaga culus miisaanka weli nebigu alayh isalatu wasalaam bal waxaa saxiixeynka ku soo aroortay min xadiisi abi hurayra qofka saddex carruuri ay u dhintaan oo aan qaan gaadhin inaanay jahanami taabanaynin hadduu u sabro jahanamiyi isaguna is arki maayaan ilaa inuu dul mara uun mooyaane way minkum ilaa waariduhaa eesh kaana calaa rabbika xatan maqdiya taa qof walba waa waa samaynaya soo ma dulmarkaa mooyaane isagiiyo jahanami is arki maayaan buli nebigu alayh isalaatu wasalaam maa min muslimin yamuutu lahu alaaatu min alwaladi lam yabluqu lxinsa fatamasuhu naar ilaa taxilat alqasam inu nabig alay isalatu wasalaam marka taasina waa taas axaadiista qaarkood waxaa kuso arortay nebigu inuu yihi qofka saddex carruuri u dhintaan oo qaangaadhi albaabada jannada ko kii uu doono ayay ayay waxa weeyaan ay kula kulmayaan meeshuu doonana waa ka gelayaan sidaa awgeed baa salafkii iyo dadkii saalixiintaha awlaaddoodu markay dhimaato waa ay sabri jireen aada iyo aad ayay u sabri jireen sahal ibnu xandaliya waxaa laga sheegay wa kaana laa yuuladu lahu caruurba muu lahayn waxaa laga sheegay in lagu inuu yidhi lian yuulad lii fi lislaami waladun siqtun faaxtasibahu in in isla inaan anigoo muslima ilma intuu ii calool galo dabadeedna isagoo dhicisa uu dhinto ayaa axabu ilaya aan ka jecelay min an takuuna liya dunyaa jamiican wamaa fiiha inaan adduunyadoo dhan helo ya waa saxaabi ninkaa saalix adduunyadoo dhan inaan helo waxaan ka jecelahay in ilma ilaahay agtiisa ii tago ibnu xandaliya wuxuu ka mid ahaa miman baayaca eesh taxta shajar buhaari baa fi ladab lmufrad ku wariyey cabdullahi bn mascuud waxaa laga sheego cabdirazaaq uu wariyey hadal hadal cajiiba isna waxa ui waxaanu nihi cabdullahi bn mascuud oo saddex carruuri agtiisa ku ciyaarayaan cabdullahi bn mascuud oo aada quraarada mooddo buuhi quruxda dabeedna waxaanu quruxdoodii baanu la dhacnay oo aad baanu u eegnay buuhi deedna wuuna fahmo wuxuu inagu yidhi bu ihi kaanakum taqbituunii bihim inaa igu jabanaysaan baa laga yaaba markaasaanu nidhi bu ihi ha kugu xaysni mayna lakin waan kugu jabanayna ma aragtaad so farqi uma dhexeeyo labadaas ha somalida maxay tiraa marna waa lagugu cawriyaa marna waa lagugu caayaa saasay dhahan somalida wuxuu yidhi saxaabigaasi wuxuu waxaanu nidhi bu ihi wahal yuqbad rajul ilaa bimili haaulaai oo kuwaasoo kale mooyaane saa awlaadda islaamnimada lagu tarbiyey cabdullahi bin mascuud dhalae saa u eego quruxdaa quruxdaa leh kuwaasoo kale mooyaane ma cid kala lakan la jamtaa markaasuu gurigii uu deganaa ayuu saqafkiisii kor u eegay buuhi ya markaasuu wuxuu yidhi buuhi lian yakuuna lian akuuna nafatu yadaya min turaabi qubuurihim inaan soo aasi lahaa ayaa axabu ilaya iiga aan ka jecelahay min an yaqaca baydu hada alkhitaab fayankasir agjoogga iyo ag joogjoogaan iyo maaragtay adduunyada maanta aynu joogno waxaan ka jecelahay inaan soo aasi lahaayo ilaahay agtiisa ii tegi lahaayeenoo dabadeedna aan ixtisaabi lahaa ya waxaa laga yabaa inaad isweydiiso onigo salafku nebigu calayhi salaatu wasalaam waa uu diiday in la in la tamaniyo mawdkii dee rag dhowraa laga sheegay iyagoo tamaniye carruurtoodu inay dhintaane waa sidee miyaanay isdiidaynin culimadu waxay dhaheen isma diidayaane tamani mawdka sharcigu uu diiday waa haddii aad awlaadaada u tamaniyeysa inay dhintaan faqri aad ka cararayso iyo adigoo isla habla habla waa lagu ceeboobaa ya ama waajibkooda aad ka cararayso ad naceyb aad neceb tahay tamaniga mawdka la diiday waa xaaladda noocaasa ama haddaad qofku u tamaniyaya bay idhaahdeen inuu ilaahay agtiisa caza wajal ajar kaga helo taasi nahyiga kuma jirtee waa ka duwan tahay walihaada cabdillahi bni cumar waxaa laga sheegay inuu nin u yimi habla leh markaasuu cabdillahi bin cumar agtiisa intuu fadhiistay wui alla may dhintaan markaasuu intuu canaaqay cabdillahi bin cumar ayuu wuxuu ku yidhi anta tarsuquhunna waa maxaad ulaynaysaa maad arsaaqay maxaad ulaynaysaa maadiga arsaaq waay marka iyagu waxay u tamaninayeen fadaaisha doonid ay doonayaan ayay u tamaniyeen culimadu way isku waafaqsan yihiin xadiisku waxaa kaloo kutusinaya awlaadda muslimiinta ka dhimataa inay jannada gelayaan ahlu jannana yihiin culimada masaladaana khilaaf kuma sugna laysa fiihi khilaafun anahum fi ljanna sibyaantii muslimiintu inay fi ljanna yihiin lakin waxaa la ysku khilaafay sibyaanta mushrikiinta carruurta iyagoo yaryar dhinto ee iyagoo mushrikiini dhashay xaggay tegayaan iyo sidee jannaday gelayaan mise jannada ma gelayaan taa waa la ysku haystaa sawaabkuna waxuu yahay ama sida raajixa u dhowi sida raajixa u dhowi yaanan sawaab odhanin sida raajixa u dhowi waxa weeyaan in la imtixaami doono carasaadka qiyaamaan lagu imtixaami doono alxadiidu halaahuun taqbiilu sibyaani caruurtii in la dhunkado ayuu waxa weeyaan waxa weeyaan uu u yahay baab uu yahay can abi hurayrata radi allahu canhu abi hureyre waxaa laga wariyey qaala wuxu uhi qabala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waa dhunkaday alxasana bni caliyin xasan oo cali dhalay xasan ibni cali bn abi aalib yaa dhalay faatima radia allahu tacala canha cali bin abi aalib iyo nebigu ilmaadeer bay ahaayeen faatimana rasuulka sala allahu calayh wasalam baa dhalay xasan ibnu cali waxaa dhashay faatimata bintu maxamedin sala allahu calayh wasalam marka nebigu calayhi salaatu wasalaam awow buu u ahaayo dee inantiisi baa dhashay ha fii nafsi lwaqti in adeerkii baa dhalay xasan muxuu ahaa muxuu ahaa adeer buu ahaa ayib xadiiskaasi wuxaa horta la- halkaa waxaad ka qaadanaysaa in qofku in adeertii uu guursado ama gabadhu in adeerkeeda ay guursato yaan wax dhibi ku sugnayn oo sharciyan muxaram maaha xaaraan maaha ha mid xaaraan ah ma aha waa mid jaa-is oo bannaan naftiga inaad guursataa way bannaan tahay in adeerka inaad guursataana waad bannaan tahay laakiin culimmada qaarkood oo yidhi qaraabada in laga fogaadaa fiican meelo kale ay ka eegeen laakiin jawaaska waxa weeyaan iyo bannaanidu waa mid bannaan qabala rasuulu lahi sala allahu alay waslm nebigu wuxuu dhunkaday alxasana bnu caliyin buu dhunkaday wa cindahu nebiga waxaa ag fadhiya alaqracu bnu xaabisin atamiimi aqra bnu xaabis atamiima nebiga ag- wa cindahu nebiga agtiisa waxaa ahaaday alaqra bnu xaabis atamiimi ayaa ahaaday jaalisan xaaluhu iyo mid fadhiya faqaala alaqra'u aqrac wuxuu yidhi ina lii casharata min alwadi waladi toban caruuraan dhalay maa qabaltu minhum axadan weligay mid iyaga ka mida ma dhunkan fanadara ilayhi rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam markaasuu nebigu saa u eegayo uma qaala wuxuu yidhi man laa yarxam laa yurxam ninkii aan naxariisan looma naxariista bu nebigu alayhi salaatu wasalaam maxaynu hadda soo marnay wainamaa yarxamu allahu min cibaadi eesh arraxamaa ilaahay waxaa u naxariistaa addoommadiisa kuwa naxariista ayuu ilahay u naxariistaa xadiiskani waxa uu kutu- horta xadiiskan waxaa wariyey bukhaari waxaanu cinwaan uga dhigay baabu raxmati lwaladi wa taqbiilihi wa mucaanaqatih wuxuu baab u yahay dhunka naxariista loo loo naxariisanayo ilmaha iyo dhunkashadiisa iyo inaad mucaanaqayn karto ya akhada na- waxaanuu yidhi ibra anas bn maalik wa qaala haabitun can anasin radia allahu canhu akhada nabiyu sal l sl ibraahiima faqabalahu washamahu nebigu ne- ibraahim buu qaaday oo inankiisiiya markaasuu dhunkaday ursadayna marka taas waa mid waxaa kaloo ciwaan uga dhigay adabulmufradku ku wariyay wuxuu ciwaan uga dhigay baabu qublati sibyaan caruurta dhunkashada la dhunkanayo ayuu baabu yahay abu daawud baa xadiiska wariyay wuxuu ciwaan uga dhigay baabu ma baabun fii qublati rajuli waladahu dhunkashada uu dhunkanayo ninku ama waalidku caruurtiisa uu dhunkanayo hay tirmidi baa wariyay wuxuu baab uga dhigay baabu ma jaa fi raxmati lwalad naxariista awlaadda loo naxariisanayo xadiiskan waxa uu tilmaamayaa inay mashruuc tahay oo bannaan tahay in awlaadda la dhunkado naxariistooda iyo naxa- loo naxariisanayana ay ka mid tahay ee sharcigu faray caaisha radi allahu tacala canha waxay tihi acraabi baa nebiga u yimi markaasuu nebiga wuxuu ku yidhi ninka acraabiga atuqabiluuna sibyaan waa aqrab min xaabisa famaa nuqabilu ma carruur baa dhundhunkanaysaan annagu ma dhundhunkanay buu yidhi faqala nebiyu sal l sl nebigu wuxuu yidhi awa amliku laka an nazaca allahu min qalbika raxma oo maxaan anigu dembigan sameeyey ay tahay ha haddii ilaahay naxariistii qalbigaaga ka siibay buu ku nebigu alayh salatu salam dee naxariistii qalbigaaga laga siibay maa amliku laka shayan waxba ku waxba kuu hanan kari maayo buu nebigu alayh salatu wasalam Mm. Een, sidaa awgeed culimadu waxay dhahaan waxaa ilmaha naxariistiisa loo naxariisanayo iyo xusnu tarbiyatihi ka mida dhunkashada aada dhunkanayso Een, ilmuhuna inuu ku jeclaado oo ku maqlo ayay keenaysaa hase yeeshee culimadu waxay dhahay waxaa lagama maarmaana awlaadaada inaad ugu cadaalad samayso xataa dhunkashada anas bin malik wuxuu yidhi radi allahu canhu xadiiskaana culimadu waxay dhaheen een, duruudiisa qaarkood isnaadkoodu isnaadkiisu waa saxiix duruudiisa qaarkoodna sanadkiisu waa xasan anas bin malik wuxuu yihi ana rajulan kaana jaalisan maca nabiy sala allahu alay wasalam nin baa nebiga la fadhiyo fajaaa bunayun lahu ilmo yaru dhalayba u yimi faakhadahu waa qaado waqabalahu waa dhunkado wa ajlasahu fii xijrihi dhabtiisu ku fadhiisiyey inaan ilmo uu dhalo in- inana ayaa ninkii nebiga la fadhiya u yimi ilmaha waxa dhalay ninka nebiga la fadhiya dabeedna inankiisii markuu yimi wuu dhunkaday dhabtiisana ku fadhiisiyey uma jaءat bunayatu lahu inan yaruu dhalay baa deedna u timi haddana faakhadaha waa wuu qaaday wa ajlasaha ilaa janbihi dhinaciisu fadhiisiyey inanti dhabta kuma fadhiisine manu dhunkanine dhabtiisu fadhiisiyey faqala nabiyu sal allahu alay wasalam nebigu wuxuu ku yihi ninkii famaa cadalta baynahuma umaad cadaalad samayn buu nebigu alay slat slam umaad cadaalad samaynin sidaa awgeed baa ibraahim annakhaci waxa uu yidhi kaanuu yastaxibu yastaxibuuna an yacdila arajulu bayna waladihi xataa fi lqubal ibn abi shaybe iyo ibn abi dunya wariyey fi- ibn abi shaybena musanafku ku wariyey ibn abi dunyana fi kitaab alciyaal buu ka wariyey kitaabkaynu sheegnay inuu qiimo badan yahay waxa uu yidhi ibraahim annakhaci saalixiintii iyo taabiciintii iyo raggii rag ahaa ee maaragtay saxaabadii rasuulka sala allahu alay wasalam warkii aanu kasoo gaarnay ka maqalnay waxay ahaayeen kuwa u cadaa jecel inay u cadaalad sameeyaan awlaadooda xataa dhunkashada uga cadaalad sameeyaan sidaa awgeed ilmahaaga waa waxa weeyaan dhunkashadaad dhunkanaysaa naxariista aad u naxariisanaysa ayay ka mid tahay dhabankaad ka dhunkan kartaa madaxaad ka dhunkan kartaa laabtaad ka dhunkan kartaa ma garata hal masalun bay culimmadu tambiihiyeenoo waxay tambiihiyeen hadday inan tahay inta ay yar tahay dhabaanka waad ka dhunkan kartaa laakiin haddii ay afka xataa waad ka dhunkan kartaa laakiin hadday qaan gaadho oo inan weyn noqoto imaam axmed waxaa laga sheegay inuu yihi waalidku inantiisa kama dhunkan kara afka saasaa laga sheegay min baab ladab bara binu malik wuxuu yihi xadiiska sanadkiisu saxiixa yahay ee abu daawud iyo ibn abi caasim iyo ay wariyeen ibn abi dunyana fi kitaab alciyal buu ku wariyey wuxuu yihi abubakr baa wuxuu usoo galay awala maa qadima almadiina markuu madiine soo galay oo saa usoo galay dakhalta abibakrin baan usoo galay awala maa qadima almadiina abubakr oo safar ka yimaan markuu saa usoo galay usoo galay buu yihi faidaa caaishata radia allahu canha mise waaba caaisha ibnatuhu inantiisii oo mudajicatun jiifta qadaa saabata alxumaa oo xumadi karkarinayso fa ataaha abu bakrin radia allahu canhu abubakr baa u yimi faqaala laha wuxuu ku yidhi kayfa anti yaa bunaya aabba sidee baa tahay wa qabala wuxuu dhunkaday khadahaa dhabankeeda waa gabadh weyn oo la qaba soo ma nacam ha dee tu yarna warkeed badaa inaad dhunkan karto way caddahay nebiguna calayhi isalaatu wasalaam waa kaa awlaadiisa dhunkanayay sala allahu calayhi wasalam jacfar radia allahu tacala canha markii uu dhintay jacfar ibn abi aalib oo caleyhi walaalkiya oo nebiga in adeerkiya markuu dhintay awlaadiisi intuu nebigu soo ururiyay u dhunkaday radia allahu tacala canhum waxau nebigu ku yidhi asma bintu cumays buu ku yihi ii keen awlaadii jacfar i'tinii bibani jacfar qaalat faataytuhu bihim waan u keenay fashamahum nebigu alay sla slam waa ursaday waqabalam waa dhunkaday wadarafat caynahum labadiis indhoodna waa ooyeen marka masaladaasi waa masalo ku tusinaysa naxariista waxa weeyaan loo naxariisanayo awlaadda inay ka mid tahay dhunkashadoodu waxa weeyaan masale jaa-isana ay tahay ayay ku tusinaysaa nacam qofku ilma aanu dhalin ma dhunkan kara ha ilma aanu dhalin wuu dhunkan karaa khaasatan hadday ilmo yar tahay inan hadduu yahay iyo hadday inan tahayba culimmadu waxay idhaahdeen bishardin waaxid ilma hadday inan tahay waa inaanu shahwadu dhunkan bay culimadu yidhahdeen haddii taa laga boqo muxaram bay yidhahdeen waayo hablo qaarba caro hablaha walowyana qaan gaadhinbe kuwa markaa caro ay yaryar yihiin quruxda ilaahay siiyey iyo jirhkooda iyo sida wanaagsana u koraan laga yaabo qofku inuu ku fidnoobo si awgeed culimadu qeydkaas ayay ku xidheen qeydkaas ayay ku xidheen cabdullahi ibnu jacfar radia allahu canhu waxaa laga sheegay oo laga wariyey yuqabilu zaynab bintu cumar ibna abi salama wa hiya ibnatu sanatayni aw naxwihi marka taas jawaaskeeda ayay ku tusinaysaa ayib ka soco alxadiiث axadi waلaلaaثuun atasliimu calى sibyaani awlaada in la salaamo can anas maliki radi allahu canhu qaala wuxuu yihi ata nabiy ataa calaya rasuulu اlahi sal اllahu alيyh wasalam nebi maxamed baa isoo maray wa ana alcabu maca alghilmaan anoo caruur la ciyaaraya ayuu rasuulku sal اllahu alيyh wasalam isoo maray qaala faslama calayna waana salaama fabacaanii ilaa xaajatin baahi buu ii diray nebigu alayh salaatu wasalaam hawl buu ii diray nebigu alayh salatu salam faabdatu calaa ummi hooyaday baan ku habsaamay marka waqtiga aan u tegi jiray ayaan dee dib uga dhacay maadaamuu nebigu hawl ii diray falamaa ji'tu markaan imi qaalat hooyade waxay igu tiri maa xabasaka maxaa ku helay od oo waxa weeyaan aad u habsaanto aad u iman weyday waqtigaad iman jirtay saasay hooye igu tiri buuri qultu waxaan bacanii rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam nebi maxamed baa wuxuu ii diray lixaajatin hawl qaalat waxay tihi maa xaajatuhu oo hawshu nebigu ku diray maxay ahayd qultu waxaan idhi inahaa sirun sir weeye qaalat waxay tihi laa tuxadianna ha uga sheekaynin bisiri rasuuli llahi sala allah alay waslam sirta rasuulka axadan qofna ha uga sheekaynin qaala anasun anas wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay low xadatu bihi axadan haddaan qof u sheegi lahaa la xadatuka yaa haabitu thaabit ibnu aslam albunaani thaabit ibnu aslam albunaani waa ardaygii anas bnu malik waa ninkay culimmadu yidhaahdeen waa taabici waa ninkay culimmadu yidhaahdeen waa awthaqu nnaasi fii anas waa qofka anas ciddii wax ka warisay ugu xadiis waxa weyaan xadiiskii anas ugu xifdiga badan awthaqu nnaasi fi xadiisi anas weyn bay culimadu yidhahdeen haabit ibnu aslam albunaani ayaa waxaan ayaa wuxuu leeyahy wuxuu igu yidhi anas wallahi haddaan sirta aan hooyadii ka qariyay cid u sheegi lahaa adaan kuu sheegi lahaa haabito laakiin sheegi maayo sir buu rasuulku maalintaas waxa uu ii dirsaday ahayd xadiisku wuxuu daliil u yahay horta xadiiska waxa wariyey muslim waxaa kaloo walafdu lahu lafdigaana isagaa iska leh waxaa wariyey abu daawuud waxaanu waxa weeyaan maaragtay uga dhigay cinwaan baabun fi salaami cala sibyaan wuxuu baab u yahay in awlaadda la salaami kariyo carruurta imaam axmed daki sidoo kale xadiska wariyay xadiisku wuxuu kutusinayaa inay mashruuc tahay in awlaadda lasa- la salaamo waana sunno dad badan ay ka tegeen oo maxaa maxaa maxaa laga faa'iidaya salaanta la salaamayo awlaadda waxaynu ku sheegnay masaladaas dowladan dowladii ka horreysay markaynu axkaamu salaam dhiganaynay kitaabkeennii ma garanaysaan la odhan jiray eh, fusulun fi makaarim alakhlaaqi fi fi- fusulun fi laadaabi wa makaarim alakhlaaq abilcaqiil ibnu wafawla waxaynu sheegnay awlaadda oo la salaama fawayda leeda maxaa ka mid ahaa kow dee duco iyagii loo ducaynaya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu khayr adduunye mid aakhiraad ugu ducaynaysa awlaaddaas waxaa kaloo ka mid a in iyagii la baro maxay salaantii oo ay ku tarbiyoobaan waxaa kale oo ka mid ah oo ay markaa iyaguna dee wax weeyaan ku dhaqmaan waxaa kaloo ka mid ah awlaaddii inaanay amni inay dareento oo aanay dadkii ka waaweynaa ka yaacin aanay soran dee waa idin laynaya ah, cumar khadaab baa laga sheegay inuu cabdullahi bnu zubayr ka carari waayey cabdullahi bnu zubayr iyo carruur meel ku ciyaaraysu soo maray deedna cabdullahi bnu ciyaalkii kale waa yaaceen cabdullahi bnu zubayr baa soo taagay markaasu war maxaad u carari weyday intii kaleba way carartay markaasuu yidhi wallahi ya amiira almuuminiin dembi aan kaa galay oo dee aan kaaga baxsadana garan maayo nin dadka laayana kuguma ogin buu uri markaade maxaa eriya dembiilana ma ihi adna dhib kuguma ogin saasaa laga sheegay inuu ku yidhi anas ibn malik radi allahu canhu awlaadda isagoo ku jiroo yaroo carruura ayuu nebigu salaamay oo carruurta la ciyaaraya waxaa xadiiska kaloo xadiisku wuxuu kaloo daliiliyey in awlaaddu ciyaaraan inay inay inaanay inay bannaan tahay oo aan wax dhiba ku sugan oo khaarij albaytka ay iskaga ciyaaraan haddii aan ama iyaga loo baqanaynin ama oo maar maaratay oo amni ay tahay meesha ay ku ciyaarayaan Haye. Een, anas bin malik wuxuu ka faa'iiday taas in awlaadda marka isna uu tii ku ta'afuro oo markuu carruur soo maro uu salaamo salaam ibn wardaan ba wuxuu leeyahay anas bin malik baan arkay yusaafixu nnaas dadka salaamaya oo maaratay gacan qaadaya fasa'alanii wixii weydiiyey man anta yaa tay markaasaan waxaan ku ihi mawlaa libani leyf famasaxa calaa ra'si madaxaygu masaxay wa qaala wuxuu ihi baaraka allahu fiik Ah, waa uu duceeyey buhaari fi ladab ku wariyey bisanadin xasan saa awgeed culimadu waxay dhahaan waxaa adabta ka mid ah in in caruurta la baro waxa weeyaan in caruurta waxa weeyaan la baro salaantii in la baro Ah. oo la baro an- een, marka ay dad waaweyn awlaaddii soo maraan oo iyaga ka waaweyn inay salaamaanna in la baro ilmihii waa in isagii la salaamaa markaad soo marto iyagu markay soo maraan dad waaweynna oo iyaga ka waaweynna inay iyagu salaamaan inay mashruuc tahay waa in la baro oo ay salaantii bilaabaan yusalimu sagiiru cala alkabiir walmaru cala alqaacid oo haddana soo sheegin aadaabu sib- aadaabu salaam walistiidaan waa in awlaaddii la baro aadaabta laysu salaamo waa in la baro salaantii macnaheedii waa in la baro fadliga laga faa'idayo waa in la baro isti'daanka waa in la baro awlaadda iyo inaanay guriga dalaq iska soo odhanin ha taana waxaynu ku aragnay dowraadkeenna aynu ku qaadanay tafsiiru suurati nuur iyo aadaabtii ku sugnayd iyo dowradii hadda aynu kaga warranay axkaamta salaamka إلى وحي يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من بعد من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم آه. طيب آن ولهذا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أولادي يرر مركا وتما دي غوري اسكا سو غلان يغون سو سلامين يغون يغون سلامتي لا ايمان اما استيدانك لا ايمان وحلين جر وحلين جر بح oo sa- waxa weeyaan istiidaan dalab oo ma soo galaa dhe markaad soo gashana assalaamu calaykum dheh saasuu ka odhan jiray Ah, sida ibn abi shayba uu wariyey ya ibn abi shayba uu wariyey wuxuu leeyahay waa- wuxuu yidhi cabdi caamir ibn cabdillahi ibn zubayr xadatatnii rayxaana rayxaana waxay ii sheegtay in ehelkeedu u diraan cumar ibn khadaab markaasaa waxaan u galay bay tiri cumar anigoon anigoon ka istiidaan dalbin faqaala lii wuxuu igu yidhi ukhruji bax fasallimii so- salaan faidaa rudda calayki marka lagaa waxa weeyaan salaantii laga celiyo lagaa celiyo fastadini ma soo galaa dheh kadalika saasoo kale zayd ibnu aslam ayaa wuxuu yihi arsalanii abi ilaa ibni cumar buu cabdillahi ibni cumar buu aabahay ii diray markaasaan ku yidhi adkhul ma soo galaa markaasuu sawdkaygii gartay markaasuu wuxuu yidhi sidaa ha odhanin markaad qolo u timaado waxaad tiraa assalaamu calaykum awalan salaan salaantii markay kaa radiyaanna waxaad tiraa adkhulu ma soo galaa marka halkaan waxaa laga qaadanaya salaantii yes- yaa horeynaya iyo istiidaanka ya salaanta horeynaysa waxau yihi maxamed ibnu siriin waladiina lam yabluqu lxulma isagoo fasiraya ahalkiyagu waxay ahaayeen kuwana bara inaanu salaano midkaayana waxaa markuu dibadda ka yimaado mid yidhaha salaamu assalaamu calaykum ayadkhulu fulaanun hebel baanee ma soo galaa saasaanu samayn jirnay buuri waxaa kaloo xadiisku daliilu yahay in carruurta la dayn karo oo bannaanka lagu dayn karo oo ay jaa-is tahay si ay u ciyaaraan oo maaragtay ay ay raaxadooda u qaataan waanaynu arki doonaa carruurta iyo ciyaartooda iyo axkaam ku saabsan La- een, ilmuhuna inuu la ciyaaro awlaadda jaarka iyo wixii lamidka ah inuu la ciyaaro inay bannaan tahay bishardi in waxa weeyaan amni iyo nabadgelyo uu haysto waxaa kaloo xadiisku daliilu yahay ilmo aanad dhalin inaad hawl aad leeda u dirsan karto haddii uu kari karo waalidkiina kuga ogol yahay xaggaynu ka kanay labadaa shardi dee hadduu kari karo haddii ilmihii waxaanaad fahmaynin uu u diro aad u dirto dee waa mushkilad oo ilmihii wax aanu fahmayn haddaad u dirto dee kuu oofin maayo waa ta labaadee inuu inuu ehelkiisu ogol yihiin waxaynu ka keennay anas ibnu maalik ehelkiisu waxay u ge hooyadii waxay u geysay nebiga waxaanay ku tiri ha kuu shaqeeya soo ma rasuulku intuu u yimi isagoo bannaanka ku ciyaarayuu hawl u dira waayo ehelkiis ilmahan ehelkii dhalay baa ogolaa inay inuu nebigu calai salatu salaam dirsado culimadu waxay dhaheen haddaad ilmo dirsatood hawl u dirsato oo ehelkiisa aanay kuu ogolaanin oo ilmahaa dhibi ku dhacdo adaa daamina bay culimadu dhahen anta daamin ya anta daamin wixii ku dhaca adaa damaanad qaaday haddii laakiin aad og tahay waxa weeyaan ilmahaas oo idan laguu siiyey waxa weeyaan oo dhibi gaadho wax damaa dhibkaasna aana dee adigu tacadi ku lahayn waxa weeyaan ilmahaasi laguu qabsan maayo cali bin abi talib baa warka noocaasi ka ansaxay can cali bin abi talib radi allahu canhu fi lghulaami yastaciinuhu rajulu walam yablug khamsata abshaarin fahuwa daaminu xataa yarjic wain istacanahu biidni ahlihi falaa damaana caleyh falaa damaana calayhi waxaa kaloo xadiisku uu ku tusinaya tarbiyada wanaagsan ee awlaadda lagu tarbiyay iyo si ay ugu ta'auraan ilmaha yari muxuu ku yidhi hooyadii markay ku tiri nebigu muxuu kuu diray ya waa siruu nebigu leeyahu tiri ayuu ku yidhi hooyadii markii ay uu ku yidhi sir nebigu uu leeyahay weeyaan ismay odhan ka soo saar kumanay dadaalin ay faqdo taasi waxay ku tusinaysaa ilmaha edabta la edbiyey yacni cidamka ay lahayd iyo hooyada dhashay sida ay markiiba ugu tidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii ama sir uu kuu sheegto sirtaa cidna ha uga sheegin sirtaa cidna ha uga sheegin awlaaddeenna haddaynu saa ku tarbiyeyn lahayn oo ilaa hadal xad aynu mas-uuliyiin ka dhigi lahayn wax badaan oo shar aynu ka nasan lahayn wax baranoo shar ah aynu ka nasan lahayn bal ilmaha yar u fiirso sir uu nebi maxamed u dhiibtay buu ilaa markuu dhimanayay wuu hayay markaasuu wuxuu ku leeyahay thaabit oo ardaygiisi ka mid a oo ninkii ugu badnaaye xadiis ka xambaaray ah ayuu wuxuu ku leeyahay haddaan ciduu sheegi lahaa sirta aan hooyaday ka qariyay nebi maxamed maanta wuu dhintay ya adaan kuu sheegi laha lakin adna kuu sheegi maayo ada sir nebi bahayd alayh isalaatu wasalaam ilmuhu waxa aad u dirayso waa inuu fahmayaa waxaan xasuustaa anoo yaro caruura ayuu nin wuxuu ii diray gabadhuu guur ka rabo anna waxba ma fahamsanidee waxa ay igu adkaatay inaan fahmo wuxuu ii diray markii aan isku dayay inaan qaradkii u fuliyana dee gabadhii way fahmi weyda marka mushkiladdu waxa weeye ilmaha wax dadka calaa qadri cuquulihim baa lagula hadla sheekh calaa qadri cuquulihim laakiin haddaad ilmaha fowqa fowqa caqlihii kula hadasho waxaa laga yaabaa inaad isna fidnayso dhibna u soo jiito masaladaa waxaynu aada uga feedho buuxsanay markaynu ka warramaynay ilmaha in istiidaanka la baro oo labadiisa waalid guriga ay ku jiraan aanu dalaq iska odhan masaa'ibka ka dhalan karana waynu sheegnay awlaadda qaarkood inay xaalad kooma ah ku galeenna waynu sheegnay ha dhayalsanin sharciga iyo amarkiisa sharciga amarkiisa ka dadkana waxaad u sheegaysaa awlaaddaada waa inay noqdaan awlaaddaada su-aalaha qaarkood haddaanad uga jawaabi karin waa in jawaab isaga u qalanta aada siiso inaad tiraa waryaa usqud su-aasha hay weydiina maaha waa qalad waxaa jira kitaab la dhaho alasilaة اlxarija asilaة اlaطfaal alxarija baa la yidhaha su-aalaha caruurta ee dhibka badan mihaal baan idinka siiya waxaan idinku yidhi ilmo yar ayaa wuxuu igu yidhi oo aan dhalay aabbo su-aal laakin bishar waa inaanad cadhoon ya bishar waa inaad cadhoon waaye baan ku ihi waxay igu tidhi aabbo habeenkii markaan annagu seexano badalka u fiirsan habeenkii markaan annagu seexano guriga ha xidhina waad nagu tiraa waad nagala dagaalantaa furaha haddaanu xataa kaa xadna waad naga qaada laakiin adiga hooya qolkiina waa qafilataan marka leesh qolkayagana loo qafilaynin kiinana loo qafilay haddaad dhegiyo dhan waan fujisaad tiraa tag waxba hay weydiine ilmahaasi weligii su-aasha uu isweydiinaya dabeedna waxaan ku uhi aabbo aniyo hooyo dad waaweyn baanu nahay haddii aanu albaabka midkaaya uu xanuunsado ama wax ku dhacaan albaabka waa fu- ka kala furaya laakiin idinku haddaa xanuunsataan idinkoo guriga gudihiisa ku jira ama midkiin wax ku dhacaan furaha la waayo midkiin tuuro anigina bannaanka aan joogo yaa guriga idinka furayso baktiimaysa maan kuhi jawaab way ku qanacday bay noqotay sax wala laa haddaad inaad dhabba uu kaga saatiraa uskut yaa kuri waxaana weydii weligiiba su-aasha uu isweydiinaya kadibna su-aashii adigu aad u diiday inaad uga jawaabto cid kaleu weydiinaya kaasi wuxuu ugu jawaabaanu sax u qaadanaya waadix ya ikhwaan marka ma ma waxyaabaha qaarkood waa in dhugmo badan loo yeesho masaa'ilka hooyooyinku ku dhacana khatarta waxaa ka mid a ilmahaaga been ha u sheegin hadhowna ha ku horhan been ha sheegin baashaad adigu daldalaysay markuu isagu sheego haddii aa esh dembuhu walihaada nebigu alayh salatu wasalaam gabadh buu arkay xadiiska culimmadu ay idhaahdeen eh, waa xasanun bishawaahidi gabadh buu arkay ilmo yaray dhashay u yeedhaysa markaasuu nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi hooyadii baa ii yeedhay buuhi cabdillahi bnu caamir maalin isagoo rasuulka gurigeyga jooga markaasa waxay igu tiri waxay igu tiri buuhi hoo hoo tacaala ucti kaale waxbaan ku siinaya markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi wamaa wamaa aradti an tuctiihi maxaad doonaysa inaad siiso dabeedna waxay tidhi uctiihi tamran timirtan baan siinaya faqaala laha rasul la sal sl nebigu wuxuu ku yidhi amaa inaki low lam tuctiihi shay-an kutibat calayka kidba haddaad intaa tiraa kaalay waxbaan ku siinaya waxba siin weydo been baa lagugu qori lahaa suxuftaadi buu ku yidhi nebigu alayhi salatu wasalaam waynu dhayalsanaa maslada ma innagaa been ba u haysanaba awlaadda waxaynu u sheegno khatiir weeye hadhowta markaad ilmihii ku tidhaahdo hebelo waxaa ha sheegin inuu wuxuu koranaya sheekh ay wuxuu koranaya abba soodig adigu baa sheega marka masaa'ilka waa in laga tanabuho een, aad iyo aadna la isaga ilaaliyo een, subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayka